kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta afka hooyo ee caalamiga ah wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii soomaali fara badan ayaa dagaallo iyo colaado dartood u soo haajiray qurbaha gaar ahaan waqooyiga ameerika iyo qaaradda yurub dhibaatooyinka nololeed iyo kuwa dhaqan marka laga soo tago waalidiin fara badan ayaa dhibaato ka haysataa sidii ubadkooda ku dhashay qurbaha ay u bari lahaayeen afkoodii hooyo ama kuwii iyagoo ku hadlaya oo yaryar la keenay ay u xajisan lahaayeen afka soomaaliga mawduucaasi ayuu barnaamijkeenna wicitaanka toddobaadkan ku saabsan yahay waxaa marti ku ah abwaan siciid saalax axmed oo macalinka ah jaamacadda minnesota ee dalka maraykanka kana dhiga afka soomaaliga waxaana su-aalo weydiin doona qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha soo dhoweyn fiican iyo wicitaan filasho aad baad umahadsan tahay dhibaatada ugu weyn ee ka haysata afka soomaaliga soomaalida qurbaha maxay tahay dhibaatada ugu weyn inuu qof walba iyo ummad walba afku hanti ay leeyihiin u yahay sida loo bartaana waxaa loogu bixiyey afka hooyo ee cid waliba guriga kala timaado guriga ka sokow in wax walba koritaanka qofku korayo markuu guriga ka baxo uu bulshada uu dhex tago iyo dadka uu ku xeeran uu wax ka barto sidaasoo kale afkana uu ka barto barashada saddexaadna ay tahay dugsiyada ama hay-adaha u qaabaysan waxbarashada iskuullada iyo jaamacadaha iyo mid kasta ha ahaadee marka waxaa ku muuqata saddexdii mid waa sidiisii labana waa isbedeshay dhibaatada haysataa marka waxa weeye qofkii guriga siduu ugu bilaabay ama ugu bartay kadib bulshuu dhex galaa bulshaduna af kaley ku hadashaa iskuol buu tagaa iskuolkuna af kale oo aan af soomaali ahayn oo kiisii ahayn buu ku hadlaa noloshii waxay ku xidhan tahay waxaa la yidhaahdo meel walba af qaalib ah bay leedahay oo dominant language qofka laga doonayo inuu ku shaqeeyo inuu wax ku barto oo ku heeran marka dadkii dhibta waxaa keenay marka afaf kale ay sidaa qaalib uga noqdaan kaagii oo aada dhex joogto waanu qofku isu miisaaman siduu kiisiina u haysto kuwa kalena uga faa'iideysto waxaa ku yimaada oo ay iminka waxa taagan haddii aynu kor ka tirino sharax kama wada gaadhno oo dhib ah oo joogaa waxa weeye da-dii yarayd oo luqo sida luqada ingiriisiga ama luqada swedishka ama norwegian ama finish ama mid kale ay barteen oo meel kale ah waxaa kaa ku weegaaran markay si fiican in ka fahmaan isagana yaan si fiican ku macnayn mooyin badani sida aqooneedba uma bartaane ayay af soomaaligii duldhigaan oo u ekaysiiyaan afkaa ay wax ka fahmeen ereybixintiisa iyo qaabka weedha af soomaaligu weertiisu u dhisan tahay ayay ka dhigaan afafkii ay barteen soomaalida ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka aad bay u fara badan yihiin dhibaato badan baana ka haysatay caruurtooda afkii soomaaliga sidii loo xajin lahaa ama kuwii iyagoo yaqaanay dalkii kala yimid ha noqdaana ama kuwii halkan ku dhashay ee u baahnaa in afkoodii hooyo ay kula xiriiraan ehelkoodii iyo qaraabadoodii dalkii ku maqanba ha noqdaane marka dhalinyarada ugu badan ama caruurta ugu badan ee afka soomaaliga oo dhibaatada ka haysato ma kuwa halkan ku dhashayba mise waa kuwa iyagoo yaqaana yimid laakiin dhaqankan iyo afkii kale ee ka xoog badiyey oo markaa koodii ka lumay waa labaduba iyo mid labadaba ah oo aanu dhibaato ku hayn kuwo ku dhashay oo caadi ugu hadla ayaa jira iyo kuwo yimi oo aanu ka lumin laakiin qofka marka isagoo aada u yar yimi oo aan markii hore anugu adkaan af soomaaligu marka kan kale uu ka barakiciyo oo ka riixo aqoontiisii dhib baa ka haysata kan halka ku dhashay oo aan gurigooda loogu xejin dhib baa ka haysata ama kan ku koray oo aan lagu barin afka iyo barashadiisuna ma aha in laysku afgarto oo qura afku waa aqoon cilmi baarista adduunku waxay sheegtaa qof waliba inta uu afkiisa ka yaqaan ayuu af kalena ka baran karaa suu soomaali qofku u ahaado suu waxa uu sheeganayo u noqdo qofku soomaaliga kuma aha sida uu u egyahay iyo dharka uu qaato iyo meesha uu dego iyo wuxuu qofku ku noqdaa afka uu ku hadlo oo kuwa kale ku garto marka dhibaatooyinka badan oo ka yimaada koritaanka ama caruurta lagu koriyo debedaha dhibaha ku dhaca iyo cararka iyo debedbaxa ku yimaada luqadu ama afka qoyskooda iyo siduu u garanayaa qeyb weyn bay ka qaadataa waa gartay waxa qadka ku jira oo markaan aan jaleecinaa su-aalaha waan usoo noqon doonaa dhegeyste qadka ku jira dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso bismillahi raxmaani raxiim magacayga waxaa la yidhaahdaa ayaan ubaxle walaal waxaan idinka soo wacayaa dalka sweden gaar ahaan magaalada la yidhaahdo borlange walaal kusoo dhawow ayaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa mahadsantahay walaal fikirkaaga ku horumar marka xigtana su-aal abwaan saciid saalax ayaa qadka ku jira oo barnaamijka marti ku ah waa mahadsan tahay walaal haddii aan si kooban uga hadlo dhibaatooyinka haysta waalidka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha anigu waxaan kamid ahay hooyo soomaaliyeed runtii waxaa kamid ah ilmuhu sida aan ognahay ama iskuol ayay aadaan ama waxay aadaan xanaanada nerseriga inta can ilmuhu ay yihiin ilmo maaragtay maskaxdooda ay waxgeli karaan ama uu fresh cunuga yahay waa inta ay ku maqan yihiin iskuulaadkaas marka laysku yimaado sida aan ognahay waa galbihi ayadoo la daalan yahay waaridkana uu shaqo ka yimaado ilmuhuna ay iskuulaadka ka yimaadaan sida aan ognahayna wadamada aan joogno oo ay sweden swedenlandna kamid tahay loogama hadlo luuqadeena afka hooyo ee af soomaaliga taas marka waxay keenaysaa in fursadda ilmuhu ay u haystaan afka soomaaliga ku hadalkiisa ama barashadiisa ay runtii wax ay tahay mid aada iyo aada u kooban ama waalidka uu heli karo inuu ku saacido ilmihii taas marka waxay keentay in ilmo badan luuqadii ay ka lunto amaba aysanba maaragtay sidii loogu talagalay u baranin dhibaatooyinka runtii aadkii aadka noo haysta waxaa kamid ah haddaysanba jirin luuqad ka dhexaysa waalidkii ilmihii door intee la eg ayay waalidku ka qaadan karaan koritaanka caruurta iyo abaabinta iyo sidaan ognahay ilmuhuna waa in xiriir dhow lala yeeshaa xiriirkaasna waxaa furo u noqon karo in afkii maaragtay hooyo lagu wada hadli karo sida kale waxaa kaloo jirta waalid badan oo yimaado qurbaha weliba maaragtay haddii aan ka hadlo hadda wadankan aan deganahay runtii way ku adag tahay luuqadii kale oo aan u imaanay in inaan si deg dega ku barno luuqada swedishka haddii aan tusaale usoo qaato taas marka waxay keenaysaa waalidkiina inuusan luuqadan kale sidii loogu talagalay u baranin amaba uusan ugu hadli karin ilmihiina aysan afkii hooyo ku hadlin labadaas marka waxaa ka imaan kara inaysanba jirinba luuqad ka wada dhexaysa waalidkii ilmihii ilmuhuna sidaan ognahay runtii koristiisa iyo kuguulaysashada nolosha waxaa qeyb weyn ka ah maaragtay doorka waalidka ay ka qaataan ilmaha abaabintooda iyo la socodkooda iyo barbaarintooda intaba taas marka waxaa waaya tii guud haddii aan usoo noqdo marka cawaaqibka runtii inta badan ka dhasha arrimahaasi waxay noqon karaan ilmihii oo kaleeto haddii s haddii uusan ilmihii ku hadlin luuqadii hooyo runtii ma dhexgeli karo bulshadii soomaaliyeed oo ilmihii kale lama lama maaragtay wax badan kama dhexayn karaan oo faquuq uu inta badan kala kulmaa taas ilmihii waxay u keentaa xitaa inaysan jirin wax belonginas oo ka dhexeeyo macnaha in ilmihii uusanba dareemeynin jansiyadan iyo dadkan iyo iyo dhaqankan uu ka yimid iyo waxaas oo dhan marka walaal haddii aan soo koobo fikirkeyga waxa waaye dhibaatooyin aada u badan ayaa naga haysto maaragtay barashada afka soomaaliga iyo iyo ilmaha runtii ama ku barbaara ama ku dhasha wadamadan qurbaha haddii aan usoo noqdo su-aashayda oo aan profesorka weydiin lahaa marka hore waa ku faraxsanahay inaan fursad u helo inaan su-aashaan weydiiyo waxa waaye waalidkeena qurbaha ku nool oo runtii wax badan la jihaadayo la qabsashada iyo barashada wadamada aan imaanay maxaa tale oo aad siin lahayd si ubadkii runtii ay ay ay luuqadii hooye ay ugu hadlaan ama luuqadii hooye ay u bartaan barashaduna ma ahan keliya in lagu hadle in luuqadii hooyo sidii loogu talagalo annagaba hadda maanta aan ugu hadana si lamida inay ilmihii u bartaan maxay tahay talooyinka aada siin lahayd su-aasha labaad oo aan weydiinayo o aan raacinayona waxa waaye ma jiraan qoraallo ama waxyaabo oo aan ka faa'iidaysan karno dadkeena oo waxna waxna aqriyay waxna bartay oo runtii arrimahaas ka saacidi kara ama habab hadday jiraan tabab runtii aan isticmaali karno waa mahadsan tahay aad aad baad umahadsan tahay ayaan ku maqlayaa abwaan saciid saalax abwaan waad maqlaysaa ha waan maqlay ayaan waalid badan ama dad badan baa badanaa sabab ka dhiga ilmuhu in uu saacado badan meesha uu wax ku barto lagu hayo luqada kale kula kulmo wakti dheer ku maqan yahay waxaynu ognahay in habeenka iyo maalinta xilliga waktigu uu qofku joogo aynugu tirino labaatan iyo afarta saacadood marka la qorshaysto ay u qaybsanto sideed uu qofku halkaa ku maqan yahay qof walba ama qof walba ha weynaada ama ha yaraadee sideed saacadood wuu soo shaqeeyaa ama waxbuu bartaa oo dabad buu guriga ka joogaa sideed saacadoodna waxaa u roon oo ay tahay inuu seexdo sideed saacadood baa soo hadhay oo ay tahay in loo qorsheeyo qofka ama ilmaha yar sideedaa soo hadhay intee buu cayaaraa intee buu wax daawadaa intee buu guriga wax ku bartaa waxbarista guriga iyo waalidka iyo talada ku habboon sida ay u gacan qabtaana ma aha sidii iskuul marka waalidka laleeyahay ilmahaaga afka bar oo ku dhiiri oo u samey ma aha fa marka hore caadiyan fasal u fur guriga dhexdiisa ah waxba loogama baahna marka hore hase yeeshee waa in uu qofku luqo waxa lagu bartaa oynu kusoo wada baranay inaad maqasho haddii aad ka dayso oo aada istiraahdo afka ajnabi aad u timi ha barta ee kiisa ka dhowr dhibaataad u keenaysaa ilmaha marka waa in lagula hadlo in uu maqlo qoraalada sugan oo laga helo haddaan taladii kale ku daro runtii wax badan oo aada u badani ma jiraan laakiinse sheekooyin badan oo caruureed oo qoran oo laga helo ama dadka buugaga qoree soomaaliga ah oo meelahay kusoo bandhigaan baa jira meelo laga dirsan karo baa jira wixii la baadi doonaba waa la helaa hadduu qofku muhiimadda buugga iyo waxa uu doondoono waxa qoran wax yar baa cajalado la sameeyey jira waxaa sweden oo stockholm ku yaala ifteen publishers macalinka yuusuf cabdullaahi iyo buugaga uu soo saaro oo caruurtu wax ka barato baa ka mid ah meelaha ugu waaweyn oo aanu isha saarno aada iyo aad baad umahadsan tahay abwaan saciid saalax axmed dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo aan soo gelinaya dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso magacayga waa saadiq cumar xasan anigu waxaan joogaa dalka u k magaaladiisa london horta waalidku meel walbay joogaan in ay ay maaragtay ilmaha kula sheekaystaan afkooda hooyo t v-yada soomaalidana waxaan dhihi lahaa ha siiyaan wakti ay dagaalada iyo iyo brogaraamada ay ku bixiyaan oo bilaa micnaha ilmaha soomaaliyeed ha ka siiyaano brogaraam joogtaa oo soomaaliga lagu akrinayo oo sabuurad weyn inay ku xirtaan meesha ay ay ku sharxi karaan oo afbeerta biibahii dhan ayba ay ku sheegi karaan abwaanka barnaamijka martida ku ah haddaad qabto wax su-aalood weydiinayso
waxaan weydiin lahaa keliya sida aqoonta kale ay u horumariyeen aqoonyahanada soomaaliyeed meel walbay joogaan ma laga yaabaa inay ay u horumariyaan afka soomaaliga iyo dhaqankiisa iyo waxyaalo iskuullo ay u furaan dadka soomaaliyeed oo ay ka furaan magaalooyinka ay degan yihiin ma laga yaabaa inaad sidaas samaysaan professor wa waa mahadsan tahay saadiq wuu ku maqlayaa abwaan saciid saalax axmed ha ha colaad waxa waxa weeye saadiq waan maqlay meel weliba taladu iyaga hadda intii dad ah oo joogta oo soomaali ah oo bulshooyinka ama meelaha ay ku ururaan iyo ururada ay leeyihiin ayay hortaallaa wixii ay samay lahaayeen mid weyn buu saadiq sheegay oo taladaa uu dadka miidiyaha leh oo kuwa soomaalidu sida buuxda gacanta ugu hayso ama ay leeyihiin iyo t v-yadaasi inay barnaamij barashada af soomaaliga ku daraan waa talo aada u muhiim ah in la helona ay fiicnaan lahayd dad waxaa ka shaqeeya dad badan baa iminka afka soomaaliga u halgama oo meelo badan u mara sanadkii laba kun iyo labiyo tobanka oo ahaa sanadkii la xusaayey qoraalka af soomaaliga labiyo afartan guuradeedii waxaan u maray waxaan raacay koob iyo labaatan falayt waxaa kii ugu dambeeyey oo weynaa oo horumarinta afka iyo waxa laga qabanayo waa tii jabuuti bishii labiyo tobnaad ee sanadka dhammaadkiisa lagu qabtay oo uu ka baahay iyo sida loogu foogan yahay waatan hadda laga shaqaynayaa akademiya daryeelka af soomaaliga
aad baad umahadsan tahay abwaan dhegeyste kale ayaa qadka ku jira anu baaqaya waana dhegeystaha ugu dambeeya dhegeyste kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso cali cabdulaahi cigaal cali baashi waaye abwaanka waa salaamayaa siciid saalax halka aad joogto naga soo wacaysana waxaan idinka soo wacayaa boston massachusetts united states marka aabbaan ahay marka haddaan aabba ahay ilmihiina ayla joogaan neighborhoodkaygana ay intaba badan aan arkaayo aftii soomaaliga oo kasii baxaya dadka dadka deriska kula ama meesha hadda aan ku nool nahay cunigii wuxuu la nool yahay bay-ad kale umado kale uu la nool yahay oo oo kala gedisan waa gartay cali waa ka xunnahay qadka ayaa ka go-a waan umalaynaya abwaan saxiid saalax axmed waa maqlaysaa waa ku maqlaya sida aabbaha uu cabsida u qabo aabooyin badan oo soomaaliyeed baa cabsida taa lamida qabo mas-uuliyadda koowaad oo koowaad oo ilmaha yar inuu afkiisii haysto waxale waalidka waalidku sida uu ka yeelo sidaa uu u welwelayo calibaashi ayay nacam waa ubadkaasi waa mustaqbalka waalidkaasi uu eeganayo waa mustaqbalka qoyska weligii af soomaali ka lumi maayo marka uu ku hadlaayuu qaldo hadday leedahay oo ilmuhu uu jebiyo waa inaan lagu qoslin waxa badan ah oo ka aamusiya oo aan waalidka ula sheekaysan waa taa waa inaan lagu qoslin waa inaadan sixin inta hore oo dhan adigoo le bal waxaad ku hadlaysa day waxaa ha oranin lama yidhaahdo waa laga daba yidhaahdaa haddaad ka maarmi weydo sidii saxa ahayd oo u yiri aad iyo aad baad umahadsan tahay abwaan saciid saalax axmed waa ku mahadsan tahay waktigaaga qaaliga ah iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad nagala qayb qaadatay abaa mudan intaa ayaanu dhegeystayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa marti ku ahaa abwaan saciid saalax axmed oo macallinka ah jaamacadda minnesota ee dalkan maraykanka kana dhiga afka ah ah soomaaliga waxaana su-aalo ku weydiinayay qaar ka mida dhegaystayaasheenna intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo